Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Puntland Mudane Siciid Jaamac Qorsheele ayaa si rasmi ah xarigga uga jaray qaybta daryeelka gurmadka degdega ah oo lagu soo kordhiyay isbitaalka magaalada Boosaaso. Munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan maamulka magaalada Boosaaso, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Bari Siciid Maxamed Waraabe ayaa ka warramay ujeedka loo soo kordhiyay qaybtan.
ugu nimid in maanta la furo xarunta ICU-da ama gargaarka degdega loogu talagalay dadka aadka u liita arrintaana runtii ahayd arrin naga maqan oo aan hore cisbitaalka uga jirin icu-gan waa icu ku habboon qof kasta oo xaaladiisu liidato oo gaadhay heerka in la dhigo intensive care unit si fiican loo diyaariyey shaqaale u tababaran ay joogaan iyo dhakhaatiir takhasuskeeda iska leh waxaan rajaynaynaa baahidaasu inay maanta ugu dambayso halkaana uu furitaan rasmi ay ka sameeyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland siciid maxamed qorsheele iyo duqa degmada boosaaso cabdifataax xaaji ayaa si wadajir u soo dhaweeyay xarig jarka qaybtan had iyo maaragtay si wanaag ah in qaybta warwarka qaybihii qayb yar baa ka harsanayd cusbitaalkan inta kale waa u dhan tahay halkan bidixdeena xataa meeshii keliya lagu safaynayey ayaa ku taala dialysiska general hospital wixii hore dhan waa maaragtay waa u dhan yihiin maharkaa waa bogaadinaynaa caafimaadka guud ahaan ama isduwa ha noqoto ama maamulka gaar ahaan cusbitaalka ha noqoto ama intii horey maanta halkan soo gaarsiisay oo doctor cabdulaahi iyo shaandhe iyo raggaas oo ka mid yihiin iyo dhallinyarada cusuba jiilka hadda iyagoona gacanta ku haya marka muhiimaddu waxay tahay waxayaan in lagu fara adeego meeshan ay tahay icu-gu runtii waa albaabkii laga soo gelayey cusbitaalka oo qofkii xanuunsanaya xanuun hayo waa meesha kow la keenayo marka furitaan keliya waxba tari maysee waxaa loo baahan gacan in lagu hayo
isbitaalka weyn magaalada boosaaso oo runtii baahi weyn loo qabay inuu isbitaalku yeesho icu marka waa xilli maanta looga baahi badan yahay in xarigga laga jaro ama isbitaalka adeeg noocaas lagu soo kordhiyo ma aysan jirin wasiirka iyo dhammaan bahda caafimaadka ka shaqaysa heer gobol iyo heer wasaaradeedba waxaan uga mahadcelinayaa runtii dadaalka ay muujiyeen in baahidaas ay haqabtiraan waan u mahad celinayaa dhammaantood
misana waxay ku soo beegantay waan isleeyahay xilli ku habboon in la furo qaybtan maadaama aynu hadda baahi weyn u qabno waa horumar laga sameeyey xagga adeega caafimaadka gaar ahaan gobolka bari degmada boosaaso ah qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyey isbitaalka magaalada boosaaso ayaa muhiim u ah bukaanada u baahan gurmadka deg deg ah iyagoo helayo daryeel iyo dhakhaatiir ku filan